Ishacya cutubka sideed iyo labaatanaad Waxaa iska hoogay taajka kibirka oo sakraaminta reer Efrayiim iyo ubaxa engegay ee quruxdooda weyn oo ku yaal madaxa dooxada barwaaqaysan ee kuwa khamrigu ka adkaaday bal eega sayidku wuxuu leeyahay mid itaal weyn oo xoog badan sida roob dhagaxyaale ah iyo duufaan wax burburinaya iyo sida daad biyo xoog badan oo wax qarqarinaayo ayaa gacantiisu dhulka wax uga hoori doontaa oo taajka kibirka ee sakraaminta reer Efrayiim ayaa cagaha lagula tuman doonaa oo ubaxa engegay oo qorraxdooda weyn uu ku yaal madaxa dooxada barwaaqaysanna wuxuu noqon doonaa sida bardaha beergoosadka hortiisa bislaada oo ku aala kii fiiriyaaba markuu arko iska cuno intuu gacantiisa ku jiro oo wakhtigaas Rabbiga ciidamadu wuxuu kuwa dadkiisa ka hadhay u ahaan doonaa taaj sharaf ah iyo cilaal quruxsan oo kan garsoorid u fadhiyana wuxuu ahaan doonaa cadaalad oo kuwa dagaalka iridda ka celiyana wuxuu ahaan doonaa xoog laakiinse kuwaasuba khamri bay ku ambadeen oo waxay la dhaadhaceen wax lagu sarqaamo oo wadaadkii iyo nebigiiba waxay ku ambadeen wax lagu sarqaamo oo waxay aad ugu qasmeen khamri oo waxay u habaabeen wax lagu sarqaamo riyada way ku ambadeen oo garsooridana way ku taranturoodaan waayo miisaskii oo dhan waxaa ku buuxsamay mantag iyo wasaq oo xataa meel keliya oo nadiifsan lama arko balyuu aqoon bari doonaa balyuuse warka gaadhsiin doonaa ma kuwa caanihii laga goriyey oo naasaha laga duwayba waayo amar baa amar amar ba amar baa lagu dara oo qaynuun baa qaynuun qaynuun baa qaynuun baa lagu daraa halkan in yar halkaasna in yar laakiinse bushimo dad qalaad iyo af kale ayuu kula hadli doonaa dadkan uu markii hore ku yidhi tanu waa nasasho ee kuwa daalan ku nasiya oo tanuna waa isqabojintii laakiinse inay maqlaan way diideen sidaas daraaddeed erayga rabbigu wuxuu iyaga u noqon doonaa amar amar lagu daray iyo amar amar lagu daray qaynuun qaynuun lagu daray iyo qaynuun qaynuun lagu daray halkan in yar halkaasna in yar si ay intay tagaan dib ugu dhacaan oo ay u jijabaan oo ay dabin ugu dhacaan oo ay u noqdaan kuwa la qabtay haddaba sidaas daraaddeed kuwiina wax qursada oo dadka yeruusalaam deggan u taliyow ereyga rabbiga maqla idinku waxaad tidhaahdeen axdi baan geerida la dhiganay oo she'oolna heshiis baan la nahay oo markii beelayada wax qarqinaysay ay dhacayso na soo gaari mayso waayo been baannu gabaad ka dhigannay oo waxaannu ku hoos dhuumannay daacad la'aan sidaas daraaddeed sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay bal eega siyoon dhagax baan asaas uga dhigay waana dhagax la tijaabiyey waana dhagax geeseed oo qaali ah oo asaas lahuba ah oo kii isaga rumaystaana ma degdegi doono oo caddaaladna waxaan ka dhigi doonaa xadhig qiyaaseed xaqnimona waxaan ka dhigi doonaa xadhig miisaan leh oo roob dhagaxyaalahuna wuxuu xaaqi doonaa gabbaadka beenta oo biyuhuna waxay qarqin doonaan meesha dhuumashada oo axdigii aad geerida la dhigateenna waa la burburin doonaa oo heshiiskiinni aad she'ool la lalahaydeenna ma hagaagi doono oo markii balaayada wax qaarqaarinaysa ay dhacaysoona way idinku tuman doontaa oo markay dhacaysooba way idinka haysan doontaa waayo waxay dhici doontaa subax ka subax iyo habeen iyo maalinba oo in warka la garto waxay noqon doontaa cabsi un waayo sariirtu way ka gaaban tahay in qof isku kala bixin karo oo aad buu ugu yar yahay wax qof huban karo waayo rabbigu wuxuu u soo kici doonaa siduu buur ferasiim ugu kacay oo wuxuu u caroon doonaa siduu dooxada gebacoon ugu carooday inuu sameeyo shuqulkiisa waana shuqulkiisa yaabka leh iyo inuu falintiisa falo waana falintiisa aan la filayn haddaba sidaas daraaddeed ha noqonina kuwa wax quursada yaanan waxa laydinku xidhay idinku sii adkaynina waayo sayidka ah rabbiga ciidamada waxaan ka maqlay xukunkii baabi'inta ee uu dhulka oo dhan la dhamacsan yahay dhegta ii dhiga oo codkayga maqla dhegaysta oo hadalkayga maqla kan beerta jeexa miyuu had iyo goorba beerta u jeexa inuu wax abuura awadeed oo miyuu had iyo goorba beertiisu qodaa oo sii jeexa markuuse beerta cidideeda oo dhan wada simo miyuusan ku firdhin kabsarimadowda oo miyuusan kamunta firdhin oo sareenkana miyuusan safsaf u beerin iyo shaacirkana meeshiisii iyo heeddana xagga darafka waayo caqligaas ilaahiisaa ku taclimay oo isagaa bara waayo kabsaarmadowda wax afle laguma tumo oo gidhingiidhta gaadhiguna kamunta kuma kor wareegto laakiinse kabsarmadowda siiqa lagu garaaca oo kamuntana ul baa lagu tumaa haruurka kibista waa la tumaa laakiinse had iyo goorba si ma u tumi doono oo ma u burburiyo inkastoo giringiirta gaadhigiisa iyo fardhihiisuba ay ku tuntaan oo taasuna waxay ka timaaddaa rabbiga ciidamada kaasoo xagga talada yaab miidhan ah oo xagga xigmaddana aad ugu weyn